الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدن قدومي مدن رئيس الوزارة وزيرة سبورتك يا عيارها golaha wasiirada ee xafladan ka soo qayb galay labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare golaha deegaanada guddoomiyaha gobolka banaadir marti sharafta kale safiirada iyo diblomaasiyiinta dhammaan shacabka soomaaliyeed oo xafladan ka soo qayb galay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta oo ah shan iyo tobankii may munaasabadan qaaliga ah anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel kastooo caalamka ay kaga nool yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo runtii munaasabadan waxay cabbiraysaa fikir aad u weyn taariikh la xusa waxay macno uga fadhidaa jiilalka isbeddela jiilkii sal dhisay iyo jiilalkii kale oo dhexda ku jira iyo jiilka hadda jooga taariikhda waxay caddaynaysaa jiilkii hore sal dhisay waxay la dagaalamayeen gumaysi cadow muuqda oo loo jeeda oo xabad kugu soo rida oo aad ku ridid ayay la dagaalamayeen maanta dhallinyarada joogta waxay la dagaalamayaan cadow aan muuqan ayay la dagaalamayaan waxaa waxa idinka sugayaa ilmihii agoontaa aabbayaashoodii la dilay waxaa waxa idinka sugayaa hooyayaalkii asaayda qaaday waxaa waxa idinka sugayaa dadkii ku naafoowey qaraxyadii iyo dagaaladii argagixisada waxaa waxa idinka sugayaa dadka bukaanada oo caafimaad darrada cusbitaallada u jiifa sababta maxay tahay waxaad leedihiin aqoonteeda waxaad ka mid noqoteen xukuumadda ra'iisul wasaare khayre uu ra'iisul wasaaraha u yahay waxaad ka mid noqoteen labada gole golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaad ka mid noqoteen golaha deegaanadaad ka mid noqoteen taasi waxayna tusaysaa kelmaddii ahayd jiilka soo socda ama inaad tihiin xukunka kuwa sugo xukun sugaa inaad tihiin kuwa xukunka hadda gacanta ku haya aad ka mid tihiin waxaa laidinkaga fadhiyaa horumarinta waddankan ayaa laidinkaga fadhiyaa maadaama intaasoo hay-adood idinku aad ka mid tihiin waxaad ka mid tihiin ciidamada qalabkii sida markaan ka hadlayno hogaanada sasare oo ciidamada qalabkii sida ayaad ka mid tihiin sidaa daraaddeed waxaa laydinka fadhiyaa horumar waddankan inuu gaaro biyaha markay meel fadhiistaan ay wasakhaysan yihiin roob markuu da'o biyo cusub ay yimaadaan oo inay ka muuqataa roobkaasi da'ay isbeddel inuu ku dhacay biyaha waxaa laydinkaga fadhiyaa isbeddel waddanka inaad ku kordhisaan hadalkayga waxaan ku soo gebagabaynayaa ummadda soomaaliyeed ilaah waxaan ugu barinaynaa in tawfiiqda uu waafajiyo ay isku kalsoonaadaan aaminaan inay yihiin kuwa ka bixi kara iska saari kara azmada hadda haysata ama dhibka haysta intaanan ka bixin aanan gebagabeyn waxaan u mahad celinayaa wasiiradda isboortiga iyo ciyaaraha oo xafladan sida quruxda badan u soo abaabushay iyo inta gacanta ay ku siisay dhammaantiin baa aad iyo aad aday u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu